macadka cilmi baarista iyo horumarinta ee iraad iyo magaalada muqdisho ka goobdii dood ka saabsanayd muhiimadiiyo dhismaga dekada baraaga inglada kobaca dhaqaalaga ee koonfur galbeed iyo guud ahaan geyiga soomaaliya dooda way ku qaybgalay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed aqoon-yahan iyo marti sharaf kale oo dooda macadka iraad use dadka ka marti qaaday anka horeyntii kulanku way ku duwahey waana furay agaasimaha macadka cilmi baarista ee iraad yaasir maxamed weyna usi sheegay in ujeedka in la ogaado muhiimada dhaqaale iyo in lata dhismo dekada baraabe ku takhasusay dali dibadba kaga soo shaqeeyey inuu caawa maarata madashan qayb ka yahay su-aalo toosoo sharci la xiriir la weydiina runtii fursad ay noo tahay iyadana senataraada umaasan tahay iyo dhammaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka wasiir doctor maxamed ibraahim fiiqow sidoo kale ogaasyada dhaqanka ogaas ka midana la joogo koonfur galbeed ku-xigeenka guddiga fulinta maxamed shariif marti kaloo culus dhallinyarada iyo aqoon-yahanada koonfur galbeed qaar ka mid ah intaba waxaan leenahay kusoo dhawaada madashan waxaan si toos noogu furmi doono barnaamijkeena wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo dibadda dowladda federaalk soomaaliya isaaq maxamuud mursal isaaq fanax oo madallo ku duwaya sheegay in dhismo dekada baraaw muhiimigata dhaqaalaga dalka iyo guud ahaan geeska africa baraaw waxay ka mid tahay meelaha marka laga hadlayo in la maalgashto runtii potential u ah sababta waxay tahay waxay fursad siinaysaa dhaqaalaha buluuga ah oo kow ah dhaqaalaha buluuga waxaan ula jeednaa kalluumaysigii kalluumaysiga marka markaan rabno inaan kalluumaysi iyo iyo aan horumarino waxaa la rabaa in laga fiiriyo naftigeeda inaan u baahan nahay warshido yaryar oo casri ah oo runtii noo saamixi kara inaan dhoofino kalluunka kalluunkeena hadda sidaan usoo saarno waa buush ambuul wax la yidhaahdo in wixii maanta suuqaas ku gadmi kara aan soo qaadno hadee haddii aanan la dhoofin karin inaan daadino ma beryana haddana badii la aado wax kaloo cusub laga soo saaro marka xitaa aanan jirin qiyaasaha ii sheeg oo rasmiga aho oo aan runtii isticmaalkeena ama isticmaalka kalluunka naftigiisao soomaalida aan soomaaliga aan ku fiicnayn oo runtii dadka markaa aragtid qof kastoo reer hamara u yaqaanay kalluunka kawaanka lagu gado qofka markuu agmaraayo sankuu qabsanaa qof sanka ka haysta soo cuni karaa micnihii isticmaalkiiaa nagu yar waayo haddii oo waxa aa u baahan tahay ood ogoshahay ay yihiin araftooda dareemi lahayd marka wixii sanka aa ka haysatid waxaan isleeyahay iisheeg waawaa weli naguma badna isticmaalka kalluunka macadka cilmi baarista iyo horumarinta ee iraad oo qaban qaabay kulankun dood wadaagahay yo sheegay inay sii wada doonaan kulamada noocan haata way ahaana sayti olonku dowhow faa-iidooyinka meelo walxasaarowka dalka gaar ahaana koonfur galbeed